إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada ugu waaweyn ee saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida garabka yeman ayaa ku dhawaaqay in duqayn lagu dilay amiirkii jamaacadaas iyagoona jeediyey kelimada ay uga hadlayaan arrintan munaasabad looga hadlayay xasuuqii etoobiyaanku ka geysteen sagaashameeyadii dhulka soomaali galbeed ayaa ka dhacday magaalada jigjiga oo weli ku jirta gacanta gumaystaha etoobiya xoogsatada ka shaqaysata kaawada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya shirkad huwan shaatiga dowladda federaalk oo shaqadii ka joojisay saraakiil ka tirsan maamulka hirshabeelle ee ku sugan difaacyada magaalada jallaqsi ayaa ka cabanaya xaalad liidata oo la soo daristay ciidamadooda dhirjarisa uu ka qaylo dhaamiye maamulka kismaayo ayaa ka socta qaybo ka mida deegaanada uu ka taliyo maamulka jubbaland mid ka mida macallimiinta soomaalida ah ee in muddo ah ku noolaa dalka ingiriiska ayaa sharaxaad ka bixiyey sida carruurta soomaalida ah dalkaas ay uga tageen diintooda u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
mujaahidiinta alqaacida faraca yeman ayaa ku dhawaaqay in duqayn lagu dilay amiirkii jamaacadaas iyagoona jeediyey kelimada ay uga hadleen arrintan warbixinta warkan waxay noo soo jeedinaya wariye maxamed cali aadan
الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب kelimad maqal ah oo uu jeedinayo sheekh xamed bin xamuud atamiimi oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab ayaa lagu xaqiijiyey istishaadka hogaamiya sheekh qaasim arrimi amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab kelimadan oo la dhagaysan karo qadar shan iyo toban daqiiqo ah ayuu sheekh xamed bin xamuud wuxuu ugu horreyn ummadda muslimka ah ku wargeliyey istishaadka sheekh abuu hurayra oo ay hadashay duqayn diyaaradeed oo uu maraykanku ka fuliyey yeman الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب annagoo ah jamaacada qaacidatul jihaad ee jasiiratul carab waxaan si guud ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiidha istishaadka amiirka hogaamiyaha ah oo ah sheekh abi hurayra qaasim arriimi raximahullah oo ahaa hogaamiye leh saabiqo hijro jihaad iyo nafur kaas oo ku shahiiday duqayn saliibi ah oo uu maraykanku u adeegsaday diyaarad daroon ah iyadoo uu sii darnaanayo holaca dagaalka saliibiga ee ka dhankaa jamaacada islamarkaana diyaaradaha cadowgu ay ku daba joogaan mujaahidiinta cadowgana uu jiho weliba isaga habarwacday waxaa allah mahadii iyadoo la qaadanayo ra'yiga inta ugu badan golaha shuurada ee jamaacada la isku waafaqay in mas-uuliyadda hogaaminta mujaahidiinta jasiiratul carab loo dhiibo asheykh khaalid baatarfi xafidahullah iyadoona allah mahadii sheekha baycada lala galay وقد تمت مبايعته على ذلك ولله الفضل والمنة أمتنا الإسلامية الغالية في هذه الأيام ودعك سيد من ساداتك ورجل عظيم من رجالاتك فنال الشيخ ummaddeena muslimka ee qaaliga ah maalmahan waxaa ku sagootiyey sayid ka mida siyaadaada iyo halgey ka mida raggaaga sheekh qaasimna wuxuu gaaray baarka ugu sarreeya jihaadka iyo darajo ka mid a darajooyinka ugu sarreeya aakhiro taas oo ah mansilada shahaadada waddada allah dartii kamaa naxsabuh annaguna inkastoo ayna murjinayso weysmadiisa haddana waxaa ayna farxad gelinaya inuu helay wixii uu u rajaynayay naftiisa oo aan annaguna nafteenna u rajaynayno mujaahid kasta oo rullow ahna uu rajaynayo maadaama ay fadli badan leedahay mansiladaas adduunyadu waa wax dhammaanaya waxa alle agti yaala ayaana u khayr badan una baaqi noqonaya kuwa baarayaasha ah waxaan ugu hambalyaynaynaa sheekh qaasim darajada uu gaaray ee uu ku liibaanay allahna waxaan u weydiinaynaa inuu haleeshiyo walaalihiisa annaguna dhammaanteena uu khayr iyo hanuun nagu kulansiiyo الله أن يلحقه بإخوانه ويلحقنا بهم جميعا على خير وهدى أحسن بها ميتة أحيوا بها شرفا والموت في الحرب فخر السادة القدم wuxuu soo hadalqaaday sheekh xamed bin xamuud atamiimi jaanib ka mid ah nafhurkii sheekh qaasim arriimi iyo wacdarrihii uu muujiyey intii uu noolaa isla markaana uu ka mid ahaa mujaahidiinta أمتنا الإسلامية مضى الشيخ قاسم رحمه الله بعد أن بلغ الكتاب أجله ummaddeena islaamka ah wuxuu tegay sheekh qaasim markii ay jeshiisu dhammaatay islamarkaana uu laabay safxaddii ugu dambaysay oo ifaysa uuna ka buuxiyey dhacdooyin waaweyn iyo nafur ballaaran isagoo noqday shahiid ku sugan ballanta cimri dheer ayuuna ku bixiyey jihaadka iyo nafurka isagoo ka soo gudbay marxalado adag culaysyo badanna dhabarka u ritay dagaaladana naftiisa ku halgaaday marar badanna isaga kala gudbay dhufaysyada iyo mucskaraadka tababarada isagoo raad muuqda ku leh howl weliba islamarkaana ah aasaase marna ah ka qaybgale mar kalena ah booriye ama taxriidiye kuna socda dhabbaha walaalihiisii waddada uga horreeyey marar badanna wuxuu dhidhamiyey qaraarka waddada jihaadka iyo dagaalada isagoo cabay caanaha sabarka iyo dulmidiidnimada ma beddelin ismana doorin naftiisana wuxuu ku watay sacbada ilaa ugu dambayn wallihiisa la kulmay isagoo shahiid ah لم يغير أو يبدل واضعا روحه على كفه إلى أن لقي ربه شهيدا كما نحسبه dhanka dabeecadda iyo khuluqa uu lahaa sheekh qaasim arriimi mar uu ka hadlayey sheekh xamed wuxuu sheegay inuu ahaa qof dhoola caddayn badan nasiixo la garab taagan walaalihiisa codsigii la weyddiistana ajiiba naftiisana aan kala leexan goobaha adadag iyo dagaallada وأما حسن خلقه فابتسامة لا تفارق محياه haddii aynu ka hadalno dabeecad wanaaggiisa wuxuu lahaa dhoolacdayn aan wejigiisa faaruqin iyo jilaacaan debcigiisa la dhinactamaynin furfurnaan ay quluubtu u soo iilato iyo tawaaduc xeeldheer oo uga markhaati kacayo qof weliba oo la noolaaday dadka oo idil ayuu soo jiidaa dhankiisa ayaana loo soo dummaa qof weliba oo arkay oo la noolaadayna wuu jeclaadaa weligiinan qof kuma celin codsi nasiixo iyo talena ma bakhayli jirin dadkana darajaadkooda ayuu dejiyaa adduunkana wuu ka saahiday mana danin jirin labiskiisa noloshiisa iyo hoygiisa دنياه غير مكترث بلباسه ومسكنه وعيشه ألا في سبيل الله ذاك الدم الغالي وللمجد ما أبقى من المثل العالي وبعض المنايا همة من ورائها حياة لأقوام ودنيا لأجيال فرحمه الله رحمة واسعة alleh ha u naxariisto naxariis waasac ah jannooyinkiisa ballaaranna hala dejiyo nebiyada siddiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta nabadgelyada rabbi korkaada ha ahaato sheekha amiirka ahow waad dulqaadatay waadna naseexaysay ballantiina waad oofisay kamaa naxsabuk waxaan rajaynaynaa inaad degtay rabbigaaga agtiisa adigoo ah deris wanaagsan ee ku nimcayso gurigaas iyo derisnimadaas inkastoo aan la murugoonnay weysmadaada haddana waxaa murugada naga yara khafiifinaya inaan waddadaas ku soo soconno ballanka allahna aan ku bishaaraysanayno daarta karaamadiisana aan ku kulmi doonno allah idinkiis seexo adigoo il qabowsanaya waxaad gadaashaada kaga tagtay rag naftooda allah ka iibsaday wax weliba oo qaali ahna u huraya arrinkaas waddada aad ku baxdayna ku socda iyagoo leh casiimo dhaqaajisa buuraha dadag himooyin sareeya oo culeysyada jiira iyo quluub aaminsan ballanka allah iyo madaxyo taagan oon u rukuucaynin allah mooye sidaas ayaan kaaga barannay raggaaga aad ka tagtayna waa sidaas هكذا هم رجالك لئن كان أفناكم من الدهر صرفه فإن لكم ذكرا سيفنى به الدهر لدى ذكركم تحيا المحامد والعلا وما مات من في ذكره للعلا ذكره فإن سترت تلك القبور جسومكم فثم خصال ليس يسترها قبر فثم التقى والجود والحلم والنقى وصدق اللقى يوم الكريهة والطهر تجودون بالأرواح إن ظن غيركم وما تستوي الأرواح في البذل والوفر شربتم بكأس قد سقيتم بمثلها مرارا وما في ذاك عار ولا نكر سنبقى كما كنا على العهد بيننا غزاة بنا يشقى وقد شقي الكفر عن الدرب ما حدنا على العهد لم نزل إلى أن يحين الحين أو يسعف النصر dhowaan ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay sheegatay in duqayn ay ka geysatay waddanka yemen ku dishay hogaamiya sheekh qaasim arriimi oo ahaa amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab kaasoo tan iyo sannadkii laba kun shan iyo tobanka hogaaminayay mujaahidiinta jasiiratulcarab ka hor inta uusan shahiidin sheekh qaasim arriimi wuxuu ummadda muslimka ah u soo gudbiyey bishaarada la xidhiira howlgal guulaystay oo mujaahid ka tirsan alqaacida uu ka geystay saldhig ku yaalla waddanka maraykanka halkaasoo uu dhimasho iyo dhaawac ka dhigay ugu yaraan shan iyo toban askari oo ay saraakiil maraykan ah ku jiraan وإننا في هذا المقام نعاهدكم أننا على الدرب وأننا لن نخذل قضايا أمتنا المسلمة بكل ما نستطيع ولن تسمعوا عنا إلا إحدى الحسنيين بحول الله تعالى waxaan halkan idinkaga ballanqaadaynaa inaan ku sugnaan doonno dhabbaha jihaadka oo aan marna khudlaamin doonin qadyadaha ummaddeena muslimka ah intay awooddeenna la eg tahay nagamana maqli doontaan allah idinkii ilaa labada wanaag middood mooye waa guul ama shahaado waxaana allah weydiisanaynaa sugnaan innagoo oofinayna ballankaas waxaan ummaddeena muslimka ugu hambalyaynaynaa oon sheeganaynaa mas-uuliyadda camaliyaddii uu fuliyey shahiidka halyeyga ah moxamed bin siciid ashumraani alleh ha u naxariistee qadarkiisana ha kor yeelee jannooyinkiisa waasaacahna ha geeye kaas oo ahaa fuliyaha howlgal inqimaasi ah oo lagu qaaday mid ka mid a saldhigyada sharta iyo kufriga ee lagala dagaalamo allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta kaas oo ahaa saldhigga ciidanka hawada ee bensacola ee ku yaala gobolka florida ee maraykanka alleh ha u naxariisto moxamed siciid ashumraani hana ku abaalmariyo khayr iyo wanaag halyeygeena wuxuu sannado isaga dhex gudbayey saldhigyada ciidamada maraykanka si uu u doorto hadafkiisa allah ayaana sabar siiyey sabar weyn wuxuuna allah mahaddii ka gudbay dhammaan ikhtibaaraadkii militari ee uu galay iyo ijraa'aadkii amni وظل بطلنا لسنوات يخفي مراده في قلبه حتى وفقه الله فسقى عدوة الله أمريكا من الكأس التي تسقي بها المسلمين كل يوم munaasabad looga hadlaya xasuuqii itoobiyaanku ka geysteen sagaashameeyadii dhulka soomaali galbeed ayaa ka dhacday magaalada jigjiga oo weli ku jirta gacanta gumaystaha itoobiya warkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac munaasabad ka dhacday magaalada jigjigo oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee itoobiya ay gumaysato ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday xasuuqyo xilliyo kala duwan oo qaarkood qarniya ka hor ay ahaayeen itoobiya ay ka geysatay dhulka soomaali galbeed inta xafladdu ay socotay waxaa aada looga taariikheeyey ficiladii gurracnaa ee itoobiya ay ku kacday ee ay ku gumaaday dad badan oo soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan saraakiil ka tirsan xubnaha jabhadda ownlf oo itoobiya ku biirtay ayaa munaasabadda ka soo qayb galay waxayna sheegeen in iminka ay itoobiya magdhow ka doonayaan waayadii hore ownlf waxay la dagaalami jirtay itoobiya waxayna sheegayeen inay doonayaan inay ka argutaan islamarkaasina ay ka kiciyaan dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato laakiin iminka ownlf waxa ay sheegaysaa in itoobiya ay magdhow ka rabto taa micnaheeduna waxaa weeye inay dhiiggii dadka soomaaliyeed ee itoobiya ay xasuuqday iminka ay jagooyin iyo waxoogaa lacaga uun uga doonayso waaba haddii intaasi loo oggolaado ee etoobiya waa inay ictiraafto inay dadkanaga xasuuqday oo si amar xukuumad amar dhexe ah iyo amar dawladeed lagu xasuuqay ka reemiiga iyo ka dagaalamaya iyo ka magaaladaba lagu xasuuqi jiray etoobiya inay qirato weeye inay genoside xasuuq maxaa la xasuuq wadareed cidhibtir magacyo badan baa loo yaqaanaa ibaada jamaaciya iyo tirtirid isir intaba inaynu ula kaca inay qirato weeye hadday rabto inaan nabad ku wada noolaanno oon is-ictiraafno oo la is-ixtiraamo weeye inay ictiraafto weeye dadkanaga in la xasuuqay oo amarka dhexe iyo ciidanka dhexe iyo dhaqaalaha dhexe iyo rasaasta dhexe iyo gaadiidka dhexe iyo tabarta dawladda dhexe in lagu xasuuqay waa inay qirato magdhowna waa inay qaadato oo inay aqbasho soo sidaa maaha weligeen kalama hadhayna eeddaa soo maaha waa inay qirato ama kan jooga ama ka kuxiga ama ka awowoodii hore miduna waa inu qirto waa inay qirato magdhow baan ku leenahay magdhow kalena waan ku leenahay inaan dib u dhacno etoobiya iyadaa ugu wacnayd soo maha iyadaa inoogu wacnayd islaanta soomaalida laba adhi intay hargeysa geliso laba cal ka soo qaato way ka qaadanayeen in iyadu bank u keenaan amaah siiyaan oo maalgeliyaan iska daayo kii laba dibi damca inuu way ka qaadanaysa kii damca inuu horumar sameeyana waa etoobiya saddex shay oo qashin unbaa qofku u madax bannaan yahay haddaad dhaqaalo samayn waa lagu dili iskuul haddaad samayso waa lagu dili urur haddaad samayso waa lagu dili beer fiican haddaad samayso waa lagu xidhi haddaad adu horumar samayso waa lagu xidhi haddaad laakiin khamro cabtana lagu xidhi maayo gabadha hadday jidhkeeda gadatana juul loo dhin maayo labadaa arrin ma u fasaxan labadaa arrin baa madax bannaan wax kaloo kaloo horumara oo nolosha la xidhiidha haddaad isku daydo far baa kugu goda marka dadkeenna inaan ka qaadno weeye heeryada innagana ay naga muuqato ruux goobinimo doona oo dadka soomaaliyeed midaynaysa in magaalada jigjigo lagu qabto munaasabada looga sheekaynayo xasuuqyadii itoobiya ay geysatay ayada qudheeda ayaa waxa ay tahay nuuc dhagar ah oo dadka lagu dagayo maamulka itoobiya hadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa xabsiyada ka sii daayay dad badan oo soomaaliya ay ku jiraan halka makrofanada uu u furay dad badan oo muddo cabursanaa waxaana la aaminsan yahay inuu damacsan yahay dabin ka sii daran kuwii ay dhigeen maamuladaasi ka horreeyey xoogsatada ka shaqaysata kahawada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya shirkad huwan shaatiga dowladda federaalk oo shaqadii ka joojisay warkan waxaa inoo diyaariyey weli abuubakar dadkan muruqmaalka ah oo ku sugan magaalada muqdisho kana shaqaysanayay qodista kaawada ayaa dhigay bannaanbaxay uga cabanayaan shirkad weerar ku soo qaaday goobihii ay ku shaqaysanayeen bulshadan ayaa sida ay sheegeen muddo konton sanaha ka shaqaynaya howlahan oo ay ku maarayn jireen qoysaskooda waxaana ay tilmaameen in dad wataahi gaadiid dagaal ay duugeen agabkii ay ku qodayeen kaawada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo saxaafadda la hadlay nagu dhacay dhib ah mucjisaa oo culus oo noo keensadeen marina beij shirkadda hadda la magac baxday awelna dhuli guri ahayd dirbiyey markii hore nagu oodeen markay dhuli guri ahaayeen hadday marina beij la baxeenna weeraray nagu soo qaadeen waxay la yimideen toddoba teknigaay la yimideen oo niman tuuta lahu ay saaran yihiin marka sidaasaana lagu kala ceyriyey maalinka oo maaragtay gobarnatooru usu meesha fadhiisanayay yaa maha ku noolna lama dhihin xabadaha nala ku celshay bannaanka nagu qofka hawadeeri gasha naga mid ma ahayn waxaan nahay dhibanayaal deexleeya ku noolay kaawooyinkan hortayda ka muuqda muddo konton sano ka badan niman bira wata ay yimideenay naga duugeen hubya ciidanna wata dhagax noo jabsan kumaankun jahaya kumaankun dhagaxa waxaan maamulka iyo madaxda dalka ka cosaynaa nimankan shirkadda sheegahayo inay xuquuqdayni si dhaqsa a nooga siiyaan oo ay kaawooyinkeyni nooga hor wareegaan waxaan u doodaynaa kaawoley aan nahay masaakiin aan nahay annaka qacsahaan gabadh gobolka karinaysa ahay labaatan iyo siddeed sano weel aan kusoo darma ogiyo weelka maskiidimayn wixii alaabo aan lahay meeshay ku duugeen waabtayda waa iga dumiyeen dadka muruqmaalka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa la kulmaya culayso isbiirsaday taas oo ay u dheertahay handadaadda ay kala kulmayaan dowladda federaalka horey waxaa dekedda ula wareegay shirkad laga leeyahay waddanka turkiga waxaana xusid mudan in kumanaan soomaali ah laga raacdeeyey islamarkaana lagu wareejiyey shaqaale turki ah waa mahadsan tahay saraakiil ka tirsan maamulka hiirshabeelle ee ku sugan difaacyada magaalada jallaqsi ayaa ka cabanaya xaalad liidata oo la soo diristay ciidamadooda mid ka mid a saraakiisha maamulka hiirshabelle ee ku sugan difaacyada ay kaga sugan yihiin ciidamada maamulka hiirshabelle magaalada jallaqsi kuwaas oo kula sugan ciidamada jabuuti ayaa waxa uu sheegay in xaalad liidata ay lasoo daristay ciidamadooda ku sugan magaalada jallaqsi sarkaalkan oo waraysi siiyey mid kamid a warbaahinada soomaalida ayaa waxa uu sheegay in ciidamadooda aysan wax mushaaraha qaadan in muddo ah waxaa intaa dheer ay yidhi ciidamadii waxaa haysata xaalad liidata waa kan sarkaalkan isagoo arrintan ka hadlayey meeshaan waxaan ku cadayna xaaladda ku sugan yahay ciidankaasaan aniga hadda xukumo ciidanka hadda aniga xukumo waxaa ii soo magacaabay oo ii soo diray taliyaha guutada faarax magurey ali faarax kuush maalintuu ii soo diray iyo maanta intii ka dhexaydo habeenkaas waxaa idhi taliya uga dhaaf haddii uu ciidankaasu xaaladda ku sugnaayo uu ku sugan yahay aniga kaa daba imaana u yidhi ciidankaas xuquuqadiisina waa diyaar wakhti laba sano laga joogay waktigaasu ciidankan marxaladaha kala gedisan uu soo maray amba xaaladahu ku jiro ciidankan dhibaatada uga xoog badanuu ku jiro ayuukan wax xaquuqaada aan lahayn waxa u dheeriya dagaallada ku jiraan ina kii dhintaa waaba dhinto waa la aasa ee kii dhaawac maaho wax caafimaada uuna helayn inuu meel lagu daaweeyo uuna ina jirin ina cid qaadaysaa ina jirin inuunu wax uu leeyahay ka dhintay waaba dhintee ka noolune wax xaquuqaada uu leeyahay ina jirin ma ahan markii ugu horeysay mid ka mid a saraakiisha maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah ay jeediyaan hadallo ay uga cabanayaan mushaar la-aan haysata ciidamadooda kula sugan shisheeyaha difaacyada waxaana hadalkan sarkaalkan kaga horeeyey saraakiil badan oo ka tirsan kuwa federaalka kuwaasoo ka cabanaya mushaar la-aan iyo xaalada liidatoo la soo deristay ciidamadooda dhowaan hadal jeesjees u muuqda ayaa waxaa jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayre kaas oo sheegaya in ciidamadooda ay ku bixiyaan qarash aad u badan islamarkaana uusan jirin askari aanan qaadan mushaar ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso siddeetan iyo sagaal milyan oo dollar qof aan mushaarkiisa iyo xaquuqdiisa la siin ma jirto mid ka mida macallimiinta soomaalida ah een muddo ah ku noolaa dalka ingiriiska ayaa sharxay sida carruurta soomaalida ah dalkaas ay diintooda kaga tageen wariye maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo soo jeedinaya in dadka la dhoofiyo iyagoo lagu daadguraynayo maraakiib ama lacago laga qaato waxa ay ahayd ujeeddo laga lahaa in la helo dad soomaali ah oo sheeganaya inaysan haysan diinta islaamka macallin muddo ku noolaa dalka ingiriiska ayaa si qoto dheer u milicsaday xaaladaha dhabta ah oo ay ku sugan yihiin carruurta soomaaliyeed qisada ugu horeysa ee uu soo wariyey ayaa ahayd inuu la kulmay gabadh ka mid ahayd carruurta uu wax u dhigayay taas oo ku jiri hadal uu la yaabay xilli uu doonayay inuu ka soxo aayad ay si qaldan u akhrinaysay waxyaabaha la kulma waxaa ka mid a inay yaroo markaa labayo toban jir ahayd ayaan waxay soo gaadhay suuradda waa shamsi wa duxaaha waxaan kuraadar ka soo baxa markaa waxa ay tidhi waa shamsi waa duqaaqa maxaa tiri washamsi wa duqaaqa adan wa shamsi wa duqaaqa maaha washamsi wa duxaaha hal mar ay qarxday xanaaq I said it why you making it big deal waan waan akhriyey maxaad wax weyn uga dhigaysaa aan qur-aankana waa wax weyn waa qur-aanka ilaahay weeyaan si fiican waana akhrisaa horta maanta sheekaa baan ku hayaa oo sheekada ay tahay maxay tahay ma ogtahay anigu horta muslim inaan ahayn aabnada muslim ani muslimi oo adi muslim tiid haa yaa hooyadii hadhay waa muslimka anigu muslimi markaas maxaa dhacay dabadna waxay tiri waddankan ma ogtahay markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad xor tahay you are free when you are at eighteen markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad free tahay markaa siddeed iyo toban sano markaan gaadho ayaan diintan qaadan lahaa ka fakaraya laakiin hadda agnostic baan ahay mulxid bilaa diin waxma haysto sheeko kale oo uu ku macneeyey in ay ahayd tii uu kaga quustay in carruurtiisa uu geeyo dalka ingiriiska ayuu barahan soo gudbiyey waxaa la ii soo ururiyey hablaha magaalada degan ee soomaalida ah hablahaas ilaa waa tiradoodu siddeed iyo labaatan meelaha ilaa soddon ku dhowaad inan baa gacanta taagtay inantii markaa waxay tiri maalmahan waxaad noo sheegaysay wax aad u qurux badan oo fiican buu ahaa but for me i am completely confused laakiin anigu gebi ahaanba waan dawaqsanahay and i don't know which religion to follow mana garanayo diin aan raaco diin aan raaco ma garanayo waan dawaqsanahay diinna ma haysto mana aaminsani maanta ma saas baa haa hablihii kalaa hal mar wada dhawaaqay yes we are in the same boat nacam naxnu fii safiinatin waaxida doon baan wada saarannahay inantaasaan la midnahay wax alla waxaan rumaysannahay male waa hablihii anigu aan ku taamayey gaalada ha soo islaamiyaan u adeegso bal gaalada inay wax ka bedelaanoy maadaama qur-aankan ay in badan xifdisan yihiin axaadiistii wax ka yaqaanaan siiradii yaqaanaan gaala ha soo jiidaan hablaha soomaaliyeed ee luunsanna ha soo qabtaan iyagiibaaba taagan waxba ma aaminsanin dhaqanroga xoogga leh ee dhallinyarada ku nool qurbaha waxaa dheeri ka ah waalidiinta carruurtooda sida qasabka ah looga qaato kuwaasi oo loo gacangeliyo hay-ado ubadka ku tarbiyeeya kirishtaanka carruurta waa laga qaataa soomaalida carruurtayadii waa laga dhargay gaalaa guratay norway meesha la yidhahdaa ugu daraato aroor walba waa weerar guri soomaaliyeed bay weerar ku yihiin carruurtii soomaalida waa la wada gurtay norway swedhenna waa ku dhowdahay ingiriiskuna iminka xoog buu carruurta u qaataa tiradooda hadda ingiriiska ma hayo laakiin carruur kumanaan kun ah waxaan garanayaa hooyo ilmaheedii laga qaatay iyadoo uur leh maalintay foolanaysayna kii ay foolatay saada u soo dhacay laga qaatay soomaaliya waxaa ka jira maamulo iyo dowlad uu madax u yahay maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka mid ah siyaasiyiinta muddo ku noolaa dalka maraykanka waxaana uu doonayaa in dalkan muslimka ah uu ku maamulo maskax iyo talooyin kaga imaanaysa shisheeyaha uu ku soo waxbartay waayadii hore dalka waxaa qasayay hogaamiye kooxeedyo balse hadda waxa ay u muuqataa in maraykanka iyo xulafadiisa ay adeegsanayaan dad ay ku soo tarbiyeeyeen waxna ku soo bareen gudaha dalkooda barahan ayaa ummadda soomaaliyeed kaga digay in carruurtooda ay geeyaan dalalka reer galbeedka isagoo xusay in lagu khasaaray kuwii la geeyey waddamadaasi meesha loo doonta loo raacayo doomaha loo fuulayo ay hablaha hargeysa leeyihiin afrikiya rafaadkeeda haygu riixin raaxa yurub ay taallaaye inag waa meesha meesha wax yaalla ma laha wax yaalla ma laha ma yaraate meeshan nimcaad haysataan laakiin meeshaas khasaarahaas ayaa yaalla marna waxaa bilaaban doonta in wiilku gurigooda yimaado uu ku yidhaahdo aabba iyo hooyo waxaan guursanayaa inaan master john baan guursanayaa ama waa lay guursanayaa inuu yidhaahdo waayo marka khaliisnimadii iyo dulligii looga dhigo wax fiicanoo iskuulka loogu soo dhigo inuu sameeyo maxaa u diidaya iyadoo waxaana ay jiraan ayaa haddana waxaa la arkayaa in waalidiin soomaaliyeed ay weli ku dhiiranayaan in ubadkooda ay geeyaan waddamada reer galbeedka iyagoo guryo amaba hanti kale ku bixinaya sidii ay kaga saari lahaayeen gudaha dalka halka warka subaxaad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhirjaris uu ka qeyla dhaamiye maamulka kismaayo ayaa ka socota deegaano uu ka taliya maamulka jubbaland warkan waxaa inoo soo jeedinaya wariye haashim jubbooyinka oo qaybo ka mid a ay gacanta ugu jirto dowladda kenya ayaa waxaa ka jira howlgal lagu jarayo dhirta inkastoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u istaagtay inay ka hor tagto xaalufintaasi dad u muuqda inay ka macaashayaan jarista dhirta ayaa magaalada ka jaray geedo waaweyn oo qaarkood ay tallaalan yihiin in ka badan boqol sano maamulka magaalada kismaayo ee jubbaland oo aanan looga fadhin inay ka hor tagaan jarista dhirta ayaa xaqiijiyey geedaha laga jarayo magaalada kismaayo duqa kismaayo oo saxaafadda la hadlaya isagoo hortaagan geed weyn oo la jaray ayaa sheegay in howshan dhirjarista ay ku howlan yihiin dad magaalada soo galay oo aanan ahayn kuwii u dhashay waxaanuna ka hadlaynaa saaxi geedka halkaa gadaasheeda yaalla oo la gooyey boqol sano ka badan buu jiraa guriga uu ku hor yaallo isaga ka daaweyn iyadoo aan cid lagala tashan jirin oo sabab la'aan baa loo gooyey geedkaa saasaa loo galay magaciisii dadka dadkan meesha joogana dadka dhulkan lahaa ma ahaanmayna waa qolo kale oo cusub baa oo aan dalka lahayn baa kale waayo dhulka ka naxayaa sida aanu geedka yar awood qofna ma samayn karo dhirta ayaa faa'iido weyn u leh deegaanka mashruuca dhirta lagu jarayo ayaa ah mashruuc caalami ah oo ay gadaal ka riixayaan dowlada shisheeye warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa